asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabi idmaayo aynu howlaha badan ku qabanno tusaalayaasha farada badanna bixisa tilmaamaha cajiibkaana bulshadu ay ka dhaxasho waxaasoo dhan ma ahan wax cabdinaasir barkhadleh uu keenay ee waaba xubintu ay cabirtay oo ay tusaalaysay aniga waxaa laga yaabaa inaan un maaragtay idiin soo gudbiyo oo idaacadda da star f m aan idiin soo dhex mariyo idaacadduna ay idiin soo bandhigto oo adeega dadweynaha shaqadaa wanaagsan ee ay inoo haysaay ay sidaas ku gudbaan laakiin asalku wuxuu u noqonhayaa dadkii soomaaliyeed ee maskaxda iyo dareenka iyo qiimaha lahaa ee mahmaahyaha noocana soo saaray ama sameeyey ama iyagu maaragtay qiimeeyey ee rasteeyey iyo kaalintii ay inoogu jireen innaguna waxaa laynaga rabaa inaan isticmaalno aan soo saarno ku dhaqanno qaybahaas farada badan iyo mahmaahyuhu sida ay yihiin iyo sida ay isu daba yaallaan inaan aayr abaalkooda marino oo adeegii loogu talagalay iyo shaqooyinkii lagu qaban lahaa aan ku qabanno innaga oo aan ku ciyaarin afkeenna hooyo weliba aan darajayno teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa mahmaahyaheennaas saddexleyda mid ka mid a idamka eebe waxaa la yidhi rag saddex laguma eego saddex lagama eego u fiirsaya waxaa lagu yidhi rag saddex lagama eego lagama celiyo ma aha ee waxaa weeye markaad qiimaynayso saddex lagama qiimeeyo ayay ujeeddadu u dhacaysaa waxaa la yidhi rag saddex lagama eego saddexda aan ragga laga eegini waa saddexdee tolow waxaa la yidhi saddex rag lagama eego wuu da' weyn yahay lagama eego wuu qurux badan yahay amaan soo koobe wuu da' weyn yahay wuu qurux badan yahay iyo wuu hadal quman yahay saddexdaaba rag lagama eego waxaa la yidhi wuu da' weyn yahay wuu qurux badan yahay iyo wuu hadal quman yahay saddexdaaba rag lagama eego ayay ina leedahay xubinteennan murtida maanta saddexdan marka sababta aan rag looga eegin maxay tahay haddee wuu da' weyn yahay isagoo da'weyn buu nin xun noqon karaa ama nin dabeecad xun noqon karaa ama tuug noqon karaa ama khaacin noqon karaa ama beenaale noqon karaa ha ku qiimaynin marka wuu da'weyn yahay ha iska aamin saasay ku leedahay waa labo qurux laga wuu qurux badan yahay iyadan ha ka eegin ninkana waa qurux badan yahayba ha eegin qurux badnadiisa qiima ma la socda raganima ma la socota dadnima ma ku lamaan tahay iyana dheh oo dhinacaas ka eeg ayay ku leedahay xubintaanan murtida maanta sidoo kalento ha ka eegin iyadana hadalkiisaa toosan ha ka eegin isagoo hadal qurux badan oo garyaq oo war wanaagsan oo war macaan oo nin adag ah oo garhadeen ah oo tilmaam bixiyo ah oo murtiyahan iyo haddana wuxuu noqon karaa saqajaan ama khasiis ayuu noqon karaa oo nin maaragtay aan ammaan kale lahayn ayuu noqon karaa waa wax dhici karta saddexdaaba marka ha ku eegin ee xagee laga eegaa marka waxaa ka eegi barasho barasho ka eeg waa inaad barataa halka nin markaad barato waxaa le barasho horteed haynicin soomaamaa soomaaliyeed maahayn haa sidaa kuwad ayay ku leedahay xubinteennan murtida maanta oo ay tusaysaa maaha maahda maanta ee aan kusoo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamkii eb waxaa la yidhi qorraxda sacaabo laguma qarin karo